alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacala ali muxamed xadiiska soddonaad wa can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala fii dami lxayd nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi dhiigga caadada yusiibu thawba marada marka haleelaya ay fii sha'ni dami lxaydi yusiibu thawba xaalka marada shani baad qadaraysaa fii shani dami lxaydi yusiibu thawba marada markaysa dhiigga xaydka ah xaalkiisa wuxuu ka yidhi ee marada haleelaya taxutuhu waa markaysa waxaad markaa waa xoqaysaa yacni qofkii dumar ahayd taxutuhu dhiiggaa way xoqaysaa uma taqrusuhu dabeed waxay ku duugaysaa bilmaa'i biyo ayay ku duugaysaa oo ay marmarinaysaa uma tandaxuhu dabeedna waa rushaynaysaa uma tusalli fiihi dabeedna waa ku tukanaysaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska hore haddaynu ku yaro noqonno talow macnaha loo yidhi inankii marka waxa weeye aan naaska jaqayey ee aan weli cuntada cunin kaadidiisa ha la rusheeyo inantiina marka waxa weeye iyaduna naaska jaqaysayna ha la maydho sababtu maxay tahay sirta ku jirtaa waa maxay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kaadida inanka iyo kaadida inantu waa kala rasiisan tahay oo kaadida inantu waa rasiin bay yidhaahdeen kaadida inankuna waa khafiif bay yidhaahdeen oo inanka xaraarada iyo kulkaa ku badan dumarkana buruudada iyo qabowgaa ku badan sidaas aawoodee xaraaradiisa markaysaga fadalaad badan baa markaysaga markaa ka yacni dhimanaya marka sidaas aawoodee kaadida inanku inanku maadaama uu khafiif yahay ayaa la yidhi rusheeya taynantana maydha baa la yidhi culamada qaar sidaasay ku sababeeyeen culamo kale waxay yidhaahdeen maye had iyo jeer dadka waxa iskaga abuuran inamada inay jecel yihiin marka inamada waa la qaadqaadayaayo dadka qabanaya ee qaadqaadaya aada u fara badanaya marka waxa weeye hadduu kii walba ku kaajo oo la yaha kii waliba ha iska maydho xaraj iyo dhibaataa ka imanaysa dhibaatadaa ka imanaysa darteed baa shareecadu inaga laynooga fudaydiyey oo shareecadu waxa weeye waa fududa waa sahlantahay maadaama ay sidaas tahay cumuumulbalwaha iyo dhibaatada caamka ee ku sugan darteed ayaa laynooga khafiifiyey oo la yidhi markaysa waxaan markaa iska rusheeya rushaa idinku filanay waxba inaa maydhaan waajib idinkuma aha sidaana waa lagu tacliiliyey waxay kaloo culamada qaarkood yidhaahdeen kaadida inanku makhrajka ay ka soo baxaysaa waa meel cidhiiriya sidaas aawoodee kaadidii wuu saydhinayaa dad badan baana laga yaabaa inay gaadho inanta laakiin waxa weeye meeshay ka soo baxaysaa waxa weeye cidhiiri waxba ma aha sidaas aawoodee mawdica markaysa waxaan markaa ay ku fadhido ayuunbay kaadidii kusii degnaysa marka sidaas aawadeed baa inankiina la yidhi kaadidii markaysaga iska rusheeya ayaa la yidhi oo waxa weeye dad badan baa laga yaabaa inuu gaadhsiiyo kaadidii isu mariyo ayaa suurowda sidaas aawadeed baa la yidhi rusheeya inantiina markaysa waxaan markaa la yidhi markaa maydha asbaabaha noocaasa calaa kulli xaal lagu tacliiliyey marka calaa kulli xaal xikmadda laynoo yidhi ama aan garanno ama yaynaan garan sharciga inaynu si aydan ugu hoggaansanno weeyo wixii sharcigu inugu yidhahdo maydhana waa inaynu maydhnaa wixii laynugu yidhahdo rusheeyana waynu rushaynaa allahu aclam xikmada looga jeedo kuwa ay sheegeen waa noqon kartaa waxyaalo kalena waa noqon kartaa xikamka ogaanshahaaynu ogaanayno kuma xidhna oo haddii la yidhaahdo caqligayga ilaa aan ku fahmo sababta caynkaa loo yidhi raaci maayo de waxay noqonaysaa caqligii inaad nusuusta ka horumarinayso idaa tacaarada alcaqlu wanaqlu qudimo sharcu bay marka ahlucilmigu qabaan ahlu sunnuhu waxay qabaan yacni walow marka caqliga aad garanba kuwa garan weydii sababta caynkaa lagu yidhi inaad sharciga inaad raacdo ay tahay ilaaba ilaa sidaas iyada ah ayaa culamada ahlu sunna waljamaaca ay qabaan idaa jaaa alasaru batala annadaru sidaas iyadaa bay qabaan haddaad tidhahdo caqligaygaan ku fahmo mooyaane qaadan maayo waxay ka dhigan tahay dee sidii gaaladu ay yidhaahdeen ilaa waxa weeye annaga nalagu soo dejiyo wixii laydinku soo dejiyey rusule wax la mida ilaa nalagu soo rogo annaguna idin raaci mayno idin rumayn mayno marka waxa weeye macnaha sidaa laydin yidhi markaa rusule ee laydinku waxyooday ilaa markaa aan fahmo caqligaygu uu garto oo u waafaqo raaci maayo shabah waxay ku leedahay hadalkii gaaladay ku leedahay marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal sababta aan fahanna ama yaynaan fahana waynu sideeda u raacna xadiiska kale haddaynu usoo noqonno wuxuu ku saabsan yahay dhiigga xaydka ama caadadu inuu nijaaso yahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa markaa uu tilmaamay in markaa layska maydho oo weliba ciddida lagu xoqo oo weliba gacanta lagu duugo biyahana markaysagaa la raaciyo kullu dalik waxay tilmaamayaan dhiigga xaydku inuu nijaaso yahay ayuu markaa tilmaamaya markaa dhiigga xaydku jidhka ha haleelo ama marada ha haleelo yacni markaa mid walba waa marka in laga daahiriyo laga maydho weeya waa in laga maydho weeye kumana filla oo keliya biyo in lagu shubaa ee waa in markaysaga waxaan markaa laga xoqaa ilaa aan raadkiisi markaysaga aanu baaqi noqonay xataa raadkiisa uu ka baaba'ayo sidaas iyadaa buu tilmaamay taxutuhu suma taqrusuhu suma tandaxuuna waa khabaru yuraadu bihi lamru ay marka waxa weeye ha markaa yacni xoqdo oo biyaha ku duugto oo biyaha ku rushayso biyihii horay ku maydhay marka nadxiga dambe waa maxay waa iska rusho dambe culamada qaarkoodna nadxiga dambe waxay ku fasireen in looga jeedo yacni maydhis ayay ku fasireen maydhis bay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen uma tandaxuhu bimacnaa ay taksiluhu waa ku maydhaysaa bay yidhahdeen waa maydhaysaa bay yidhahdeen calaa kulli xaal maradii markaysa waxaan markaa haleelay dhiigga xaydku waa in laga maydhaa marka laga maydho dabadeedna ee waxa weeye raadkiisii la tegsiiyo waa lagu tukan karaa dhiigaga kale ma la mid yihiin mise lama mid aha jamaahirta culammadu waxay qabaan dhiig oo dhami inuu wada nijaas yahay wuxuu doonaba ha ka yimaado meeshuu doonana ha ka yimaado dhiig oo dhami waa nijaas bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay ku sheegteen masalada ijmaac iyo in la isku waafaqsan yahay bay kusoo naqliyeen laakiin bacdu ahli cilmi oo masaladaa niqaashay ayaa marka isagaa jira asaar saxaabada qaarkood laga soo wariyeyna waa jiraan oo tilmaamaya inay markaa dhiigag markaa iyagoo le inay ku tukadeen dhiigag markaa nabaradooda ka yimi iyagoo le inay ku tukadeen sida cumar bnu khadaab oo kale waxaa ka asaxday sallaa cumaru wa jarxuhu yancabu dama wa fii lafdin yascabu dama cumar bnu khadaab wuxuu tukaday iyadoo markaa yacni nabarkiisii lagu dhuftay iyadoo uu dhiig burqanayo ayuu salaadiisii iska sii wato oo sii istimraaray markii yani waxa weeye lagu dhuftay toorida salaadiisii waa sii wata dee waxa weeye hadduu nijaaso yahay oo kaadidoo kale la mid yahay waxay noqon lahayd waxa weeye isla markiiba inaanu salaada sii waran ee halkaa ku gooyo saas yadaa bay noqon lahayd saxaabadii kalena wax ku inkiray lama soo naqlin waxaa kaloo laga qaadanaya qisadii bay yidhaahdeen markaa nin ghazawaadkii rasuulka sala allahu alayh wasalam mid ka mid ah duulaamadiisii mid ka mid ah ayaa habeen baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam war yaa ina ilaalinaya bimacnaa aan seexanne ee yaa ina ilaalinaya oo gaadh noqonaya nin baa yidhi anaa gaadh noqonaya ninkii baa salaad galay salaaddii isagoo tukanaya ayaa niman gaalaabaa warma kusoo riday leebab bay kusoo ganeen leebkii baa markaysaga ku dhacay marka waxa weeye dhiiggiisii ka burqanayey isaguna salaaddiisii buu sii wato dhiiggiisii ka burqanayay markaysa waxay markaa ku tooseen yacni ku saydhmay marka taasna waxa weeye waxa uu sheekhu albani oo kale silsilatu xadiis saxiixa oo odhanaya waxaa laga qaadanaya waxa weeye inuu markaa dhiiggu aanu najaaso ahayn dhiigga aadamigu inaanu najaaso ahayn baa laga qaadanaya marka waxa uu qabaa sheikhulalbani raxmat ullahi calayhi dhiigga xaydko keliya inuu yahay dhiigga nijaasta sidaasna waxa weeye wuxuu ku sheegay saxiixadiisa iyo tamaamulminaha labada markaysaga waa ku sheegay yani ijmaca masalada lagu soo naqliyeyna waa tacqiibiyey oo waa ka daba tegey marka calaa kulli xaal dhiigaga kale oo dhan khilaaf baa ku sugan laakiin jamaahiiru ahlicilmi oo afarta madhabood ka mid yihiin waxa ay qabaan yani waxa weeye dhiig oo dhabi inuu nijaaso yahay ayay markaa qabaan wa can asmaaa binti abi bakrin asmaa waxaa laga soo wariyey oo ina abi bakar ahaatay radia allahu canhuma ilahay raalliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu qaala inuu yidhi fii dami lxaydi fii shani dami lxaydi xaalka dhiigga xaydka inuu ka yidhi yuusibu sawba marada haleelaaya oo weliba marka asmaa way weydiisay oo dhiigga xaydka ayay markaa weydiisay taana waxay kutusinaysaa masaa'ilka sharciga ah inaan laga xishoonin ayay markaa kutusinaysaa waayo asmaa waa dumaashidii caaishay la walaaltay oo nebiga sala allahu alayh wasalam dumaashi bay u tahay haddana waxay weydiinaysaa dhiigga caadada iyo sida markaysa waxaan marka ay ka yeelayso marka waxa weeye masaa-isha sharcigaa inaan laga xishoonin oo marka waxa weeye ciddii cilmi ule la weydiiyo ayaa marka waxa weeye lagala baxaya fadliga saxaabaduna waa ku sugan tahay iyo siday markaa shareecada ugu dadaalayan taasna waa ku jirta ama hadalka ay markaa dadka qaarkood yidhaahdaan la rijaalu taxiidu wala nisaau tas'alu ragna ma xaydaan dumarna ay weydiin maayaan wadaadadii qaarkood baa xaydka iyo baabkaasi markuu ku adkaaday waxay odhan jireen ragna ma xaydo dumarnay weydiin maayo dee waa jahli iyo markaysa waxaan markaa qalab haddayna iyagoo garanayn ay ku weydiin waayaan oo ay taa ka xishoodaan dee waxa weeye waa arrin markaysagaa khalada wey ragga laftooduna dee waa ku weydiin karaanoo markaysagaa tafaquhan iyo barasho ay baranayaan ayay markaa ku su-aali karaan marka waa hadal kalad calaa kulli xaal hadalkaas taxutuhu yani waa xoqaysaa uma taqrusuhu dabeedna waxay ku duugaysaa bilmaa'i biyay ku duugaysaa oo bimacnaa gacantay marinaysaa biyaha saa layskagama shubayo waa in gacantana lala mariyaa oo marka shay la qasaalaya de waynu aragnay biyaa lagu shubaawo marka gacantana waa lagu lala mariya uma tandaxu dabeedna markaysaa waa ku rushaynaysaa ama tandaxu waa ku maydhaysaa bimacnaa waxa weeye waa khabaru yuraadu bihi almru uma tusalli fiihi dabeedna waa ku tukanaysa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka qofka dumara marka la yidhi dhiiggeeda caadadu nijaaso weeye macnaheedu ma aha inay jidhkeeda kale nijaaso tahay maaha ee jidhkeeda kale waa daahir dhiiggaasumaa layska ilaalinaya oo layska maydhaya laakiin jidhkeeda kale iyo dhididkeeda iyo waxyaalaha noocaasi waxay tahay daahir weeyaan nijaaso ma laha waxay kaloo ku tusinaysaa nijaasta qallaalaani inay u baahan tahay waxa weeye in markaa intaasoo camal laysu raaciyo yacni xoqis la xoqo yacni markaa biyo in lagu duugo biyo kale in laga dabageeyo lagu bullucsiiyo intaa inay u baahantahay ku wa can abi hurayrata xadiidka koob iyo soddonaad abi hurayre waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaalat khawlatu khawlatu binti yasaar waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow fain lam yadhab iddamu haddii dhiigu tegi waayo oo bimacnaa raadkiisu uu tegi waayo maxaan yeelaa qaala wuxuu ihi yakfiiki ilmaau walaa yaduruki asaruhu yakfiiki waxa kugu filan almaa'u biyo ayaa kugu filan walaa yaduruki ku dhibi maayo aharuhu raadkiisuna markaa ku dhibi maayo akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyay wa sanaduhu daciifun sanadkiisuna waa daciif sababuu dacfigu waxa uu yahay cabdillaahi bnu lahiica nin la yidhaahdo qaadi ahaa oo qaadi misra ahaan jiray oo nin xadiis badan ahaa ninkaasaa ku sugan ninkaasna xadiiskiisa marka waxa weeye waa waa culamada qaarkood waa daciifiyaan itlaaqan bay culamada qaar u daciifiyaan qaarkoodna yacni marka axwaasha haalibkeeda ayay u daciifiyaan sababu dacfiguna wuxuu ahaa sheikhaasi siduu u ahaa sheikh cilmi badan oo axaadiistiisu ay markaa yacni aada u badan tahay oo la ictimaado oo lagu kalsoon yahay ayaa musiiba ku dhacdayoo kutubtii baa ka gubatay kutubtu kaa gubatay waa habaar weyn sheikha kutubtii baa ka gubatay cabdullaahi ibnu lahiica la yidhaahdo kutubtii markay ka gubatay ayaa dabeedna axaadiistii dee ila kutubtu ka soo eegi jiray oo xifdi markaa uu dahra qalbin uu ku hayay ma ahayna kutub buu ictimaadi jiray axaadiistii baa iskaga iskaga qaldantay uu kala sixi waayey ikhtilaad wax la yidhahdaa ku dhacay markaasu waxa weeye markii ikhtilaad ku dhaco axaadiistii uu kala sixi waayo oo isku yacni cayniya bey beydgooyey ayaa dabeedna axaadiistiisii waagaa dabadeed sidaa kutubta uga gubatay dabadeed axaadiistiisii lama cuskanay waa la daciifiyey oo waxaa la yidhi markaa xifdigiisu saani ma aha saani waxba uma xafidsanaa baa la yidhi marka waxa weeye sababu dacfigu caynkaasu ahaa culamada qaarkood oo itlaaqan u daciifiyaana waa jiraan laakiin aksarku waxay qabaan inaanu itlaaqan daciif u ahayn ee waxa weeye ikhtilaadkaa darteed in loo daciifinayo haddaba waxaa jira rag la garanayo intaynan kutubtu ka guban inay wax ka wariyeen cabdilaahiyadaa ka mid a cabdillaahi ibnu yaziid almuqri iyo cabdillaahi ibnu wahbi iyo cabdillaahi ibnu mubaarak saddexdaa cabdilaahi ayaa markaa ka mid a saddexdaasi waxay wax ka wariyeen intaynay kutubtu ka guban ka hor marka axaadiistii ay ka wariyeen culamo badani waxay sheegeen oo xaafid cabdilkhani markaysaga uu ka mid yahay iyo kayrkiiba ibnu qataan iyo culamo badan oo muxadisiinta ka mida waxay ku dareereen inay axaadiistiisa cabdilaahiyadu ay ka wariyeen ama qabla alikhtilaaq laga wariyey inay saxiix tahay sidaas iyada ah weliba rag kaloo aan cabdilaahiyada ahayn oo qudhooda la sheegayna waa jiraan sida qutaybatu bnu saciid iyo ragga la midka haddaba saa oo dacfigu maadaama uu yahay lagu daciifinayaa ninkaas ikhtilaadka xadiidkan haddaba waxaa ka wariyey laba nin baa labaduba ka wariyey qutaybatu bnu saciid ninka la yidhahdaa waa ka wariyey cabdillaahi ibnu wahbi ninka la yidhahdaana wuu ka wariyey sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa xadiidkani markaa saxiix sheikhulalbani baana xadiiska saxiixiyey yacni silsilatu axaadiisi saxiixa ayaanu ku tafsiiliyo mas'alada noocaasa ku caddeeyey raqamka xadiiska laba boqol iyo sideed iyo sagaashan ka eeg mujalladka markaa yacni koowaad waa raqamka xadiiska marka waxa weeye maadaama oo raggii cabdilaahiyada ayay xadiiska hadday ka wariyaan saxiixa xadiiskooda uu ahaan jiray qabla alikhtilaad wax ka wariyey maadaama ay uu xadiiskan wariyey wuxuu noqonayaa xadiis saxiixa ayuu noqonaya masalada uu haddaba xadiisku inoo tilmaamayo masalada uu inoo tilmaamaya waxa weeye dhiiggii markaa xaydka ahaa ama ashyaadii nijaasada ahayd baa la doonay si fiican in loo maydho oo aad baa loogu dadaalo oo waa laga xoqay oo waa laga duugay oo yacni waa laga maydhay raadkii baa tegi waayey oo yani waxa weeye aahaartii wax ka mid a baa baaqi noqday xaalka noocaasa raadkaa baaqi noqday wax dhibaato a male raadkaasi wuxuu noqon karaa ur oo kaleu noqon karaa waa dhici kartaa oo kale markaysa waxa markaa qofku marka waxa weeye saxaradoo kale uu iska maydhayo in urtii markaysa waxa gacanta ay ku hadho inuu aada uga maydho oo uga xoqo ciid iyo wax lamida ku xoqo markaysagaa saabuun wey laakiin hadduu saabuunna waayo ciiddiina markaysa waxa raadkii qaarkood ay jari weydo oo ciid buu ku cidhaaday dabeedna markaysagaa in yar oo markaysa waxa marka raa'ixadii ka mid ah baa yaro baaqi noqotay yani xadiiskaa iyadoo la daliishanayo laa xaraja fii dalik urtaa yar haddaad marcayntii najaasada aada goysay aanaad ku dadaashay inaad jabto ay go'i weyday waxay noqonaysaa markaysaga inaan xarij ku sugnayd oo wax dhibaato ah aanad markaysaga ku qabin yakfiiki ilmaau biyaha ayaa kugu filan walaa yaduruki ku dhibi maayo adiga asaruhu ay asaru dami raadka dhiigu markaysagaa ku dhibi maayo baabu lwudu waysada baabkeeda xadiiska laba iyo soddonaad can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalama qaala lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki maca kulli wudu lawlaa an ashuqa haddii lala'yahay inaan markaa dhibo calaa ummatii ummaddayda inaan dhibo haddii lala'yahay waxaan ka baqayaa inaan dhibe la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadaygaan amri lahaa maca kulli wuduu'in wayse kasta la jirkeeda inay cadaydaan baan amri lahaa oo waxaan odhan lahaa mar kastaa weysaysanaysaan cadaydaan odhan lahaa laakiin waxaan uga baqayaa inay dhibaato ku noqoto haddaan arrinkaa ku waajibiyo akhrajahu maalikun maalik baa soo wariyey oo soo saaray xadiiska waa axmedu iyo axmed iyo wannasaa'iyu nasaa'i wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayme shiikha la yidhahdo ayaa saxiixiyey oo kitaabkiisa saxiixa kusoo saara oo saxiix ku xukuma yani xadiiskani waxa uu ku yaallaa bukhaari iyo muslim bilafdi lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli salaah lafdigaasaa bukhaari iyo muslim ugu yaalla maca kulli wuduuna waxaa soo wariyey ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku soo wariyey imaam maalik baa soo wariyey imaam axmed baa soo wariyey nasaa-i baa soo wariyey imaam bukhaari baa ku soo wariyey isaga oo mucallaq ah oo majsuum ah mucallaq waxaa la yidhaahdaa waa xadiidka markaa ruwaaddii laga wariyey aan la sheegin ee la yidhahdo can abi hurayrata oo kale sida uu hadda inoo taallo oo kale oo xadiisku sanad dheer oo dee markaa lagu warinayo ayuu leeyahy oo bukhaari oo kale markuu warinayo bukhaari ninkuu ka maqlay xadiiska ayuu sheegaya hebel wuxuu ii sheegay hebelna hebel wuxuu u sheegay hebelna hebel wuxuu u sheegay inuu abu hurayra yidhi rasuulki ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa markaa silsilad sanad oo sidaa isu daba taala oo ninba ninkuu ka wariyey sheegayo ayaa lagu weriya sanad baa la yidhaahdaa silsiladaa taxan ee raggaa iska wariyey oo iminka waxbay cid aanad soo gaadhin awowgaagii labaad haddaad war ka sheegayso soo ma odhanayso dee aniga hebel wuxuu igu yidhi hebelna hebel ku yidhi inuu markaa awowgay sidaa yidhi dee wuxuu u baahan yahay markaysagaa sanad la haystaa waa inuu jiraa sanad waxaa leeyahay raggaa sanadka raggaa markaysagaa silsiladaa sanadka ragga ee isdaba taxan ee ruwaadda wax kala warinaysaa sanad la yidhahda markaa bukhaari isagoo mucallaq ah oo bimacnaa silsiladii sanadka aan la sheegin oo uu ka bilaabay inuu abu hurayra waxa uu yidhi uu ka bilaabay ayuu bukhaarina saxiixiisa ku keenay lafdigan laakiin waxa weeye maca unbuu cinda ku bedelay oo cinda kulli wuduu ayuu bukhaarina saxiixiisa ku keenay isagoo mucallaqoo majzuuma wax allo wuxuu bukhaari saxiixiisa ku keeno isagoo mucallaqoo majzuuma waxaa laga qaataa inuu saxiix yahay baa laga qaataa sidaasaa laga qaataa culamo badan oo kaleoo saxiixiyey baa jira ibnu khusayme marka laga yimaado xaakim baa yidhi waa saxiix calaa sharti shaykhayn waxaa kaloo saxiixiyey tirmidi waxaa kaloo marka waxaa saxiixiyey imaamu nawowi waxaa kaloo taxsiiniyey ibnu salaax waxaa kaloo ibnu daqiiq alciid uu yihi jamiicu turuqihi asaaniiduhu jayida ariiqyadiisa dhammaantood sanadkoodu waa jayid xadiiskuna duruq marka mutacadida ayuu leeyahay waxyaalaha inaan sheegin waxaa ka mid a ariiq marka uu soo wariyey tabaraani awsadka uu ku soo wariyey oo cali bna abi aalib laga warinayo inuu nebigu sala allahu alayh wasalam uhi lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduu oo ariiqaas isnaadkiisa waxaa markaa ku xukumay inuu xasan yahay sheikha la yidhahdo ibnu xajar alhaythami iyo almundiri labadaa markaa xaafid ama labadaa muxadis ayaa yidhi sanadkaasina cali bnu abi aalib laga warinaya dabaraani awsadka uu ku soo wariyey waa xasan markaa duruq mutacadidu calaa kulli xaal xadiisku leeyahay hadaynu usoo noqonno macnaha uu tilmaamaya xadiisku ama fiqhigiisa waxaa xadiisku uu tilmaamayaa in cadayga la cadaydaa muhiimadda uu leeyahay iyo sida uu weyn yahay iyo ina uu kuba sigtay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu faral yeelo xaaladaha qaarkood xadiiska bukhaari iyo muslim lafdigay usoo wariyeen ee musnadkaayna waxauu yahay lawlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum bisiwaak maca kulli salaa axaadiista qaarkood oo kulminaysa labadabana waa jirtaa oo aan saxiixa ku oolin oo u soo warisay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki maca kulli wuduu'in wa maca kulli salaa oo isku daraysa labadaba taana culammada qaarkood baa quweeyey riwaayadaa isku lamaanaya khulaasatu lqowl cadaygu aad iyo aad buu muhim u yahay axaadiis fara badanna waa ku soo aroortay in la cadaydo tilmaamaysa iyo inuu sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam inuu ka mid yahay aadaabta cadayga haddaan wax ka yara tilmaamo dad fara badani marka ay cadayanayaan waxay ku kaaftoomaan ilkaha cadcaduun inay marmariyaan cadayga ha yeeshee cadaygu kuma gaar aha ilka oo keliya sida sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam kusoo aroortay ee nebigu xataa carabka waa cadayi jiray oo cadaygu marin jiray oo ku xoqi jiray kaannahu yatahawac bay markaa saxaabadii yidhaahdeen inuu iska hunqaacinayaad moodayso uc buu odhan jiray marka uu cadayanayo ee ma aha miduu ilkahoo keliya markaa marin jiray waxaanay yidhaahdeen culammadu balqamka iyo markaysaga waxyaalaha xalqiga ku sugan ee balqamka ah iyo ilaa sadriga kuwa ku jira inuu soo go-a ayaa la doonaya saas aawadee cadayga waa inuu markaysagaa ku xoqaa carabkana waa inuu ku xoqaayo ilaa dalqada markaysaa markaa uu ku dhoweeya taasina waxa weeye ota kale ciridka laftiisa waa in la mariyaa oo qofkii si aynay darar ku keensanaynin waa inuu u mariyaa cadaygi oo haddii la yidhi carabkiiba la marinayaa ilaa dalqadaaba markaysa waxan markaa lagu dhowaynaya oo sidii wax la hunqaacayo oo kale markaysaga ayaabay u ekaanaysaa dee maxaad mooday markaysagaa ciridkiina maxaad mooday waata kale aadaabtiisa waxaa ka mid a cadayga markuu qofku cadayanayo inuu qaybtu markii hore ku cadayday ee bulka ah waa inuu ka jaraa mar walba markaysagaa yacni bul cusub oo uu calaaliyey waa inuu ku cadayda taasna culammadu waa tilmaameen oo waxay yidhaahdeen jaraasiimtii hore oo markaysagaa yacni cadaygii bulkiisii ku sugan oo dad fara badan iskaga celceliyaan waxba may kordhin waa inuu intii hore iska jaraa axaadiista rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa ku so arortay oo caaisha inay nebiga markii uu xanuunsanayey cadayga inta hore uga goysay ay dabeedna u nadiifisay oo ay dabeedna markaysa markaa u yani jilcisay dabeedna ay u dhiibtay sidaas iyadaabaa ku so arortay marka qaybtii hore waa inaad ka jartaa allahuma ilaa dee waxa weye adigoo salaaddii u taagan oo markaa waxa weye sunanimadun uga jeeda mooyaane waxa weeye haddaad doonayso markaysaga inaad afkii ku nadiifiso waa inaad markaa qaybtii hore iska jartaa bulkii hore dabadeedna markaysa waxa markaa waa inaad in cusub haddana intaad calaaliso aad ku cadayto ibnu cusaymiin wuxuu yihi dadka qaarkood baa bil waxay haysanayaan xabad yaroo qori oo cadaya bay haysanayaan buri oo mar walba ku celinayan jeermiskii bay mar walba markaysa waxan markaa ka suuliyey afka cadaygu ayuu haddana dib ugu celinaya mar kastaba taasina calaa kulli xaal aadaabtiisay ka mid tahay waxaa markaa kale oo ka mid a in la badsado oo khaasatan axwaasha qaarkood marka waysada iyo marka salaada iyo wakhtiyada qofku marka afkiisa isbeddel ka dareemo iyo wakhtiyada markaysaa markaa uu ama wax cuno ama yacni markaa wax afka ku hari karo oo kale uu cabo axwaasha noocaas oo kaleana markaysaga istixbaabkiisu waa kasii mu'akadsan yahay istixbaabkiisu xaaladda noocaasna mu'akad buu ka siiyahay sidaas aawadee waa inuu ku dadaalo nebiguna sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu yidhi cadayga waa lay amray ilaa aan ka baqay inaan ilka beelo sidaan u cadayanayo sidaan u cadayanayo inaan ilka beelo ilaa aan ka baqay ayaa lay amray buui marka taasi waxay tilmaamaysaa in la badsanayo cadayga oo aad iyo aad loogu dadaalayo qofkiina madaar iyo dhibaatooyin buu ka daafacaya dadkii kale qudhooda dhibaatooyin buu ka daafacaya oo waxa weeye afkii markaysa waxa markaa waa hagaajinaya waxaa dhici karta markaysagaa bukuur iyo waxyaala la mid ah oo dadku ay karahayaystaan markuu la hadlayo inuu afkiisu sameeyaa suuroobi karta saas aawoodee waa inuu soo nadiifiyaa oo uu soo hagaajiyaa siduu qof waliba u karahayaysan lahaa haddii waxa weeye bukuur yacni markaa uu nacayo in lagu neefsado ayaa dadka kalena u karahayaysanaya bale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen xaaladda noocaasi afku markaysaga waxaan yacni cadayga markaysaga yaraanshaha ka yaraaday darteed yacni uu u samaynayo yacni urta waxa ay tahay malaa'igta ayaaba ku dhibaatoonay marka sidaas aawoodee inay waajibto xaalkaa inuu cadaydo ayaa surowda waayo xadiis waxaa ku soo arooray qawi ah ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banuu aadam malaa'igtu waa ku dhibaatootaa waxa bani aadamku ku dhibaatoodo ayay malaa'igtu ku dhibaatooda waxyaalaha kale ee baabkan khuseeye waxaa ka mid ah marka cadayga laga hadlayo gacanta lagu cadayanaya waa tee ma bidix baa ma midig baa culammada in badan oo ka midi waxay yidhaahdeen gacanta bidix baa lagu cadayanaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa soo aroortay wixii markaysa waxaan markaa dhib ah inuu bidixda ku suulin jiray oo hadday tahay istijada iyo waxyaalaha la midka ah hadday tahay waxa weeye duufka layska duufinayo bidixda ayuu ku isticmaali jiray midigta in layskaga duufiye maaha sidaynay u ahayn midigta in loogu istijoodo ayaynay ahayn midigta in duufka markaa la yskaga keeno ama lagu duursado laakiin bidixda waa in lagu duursadaa sidaas si la-egna waxay yidhaahdeen waa in marka waxa weeye dhibaata la iska suulinayaa oo afkii markaa huuradii iyo waxyaalaha noocaasa ayaa marka afkii laga suulinaya marka waa dhib la suulinayo wamaa kaana min adan noocaas oo kaley noqonaysaa marka bidixda waa in markaa lagu suuliyaa yacni huuradaas iyo dhibaatadaas culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya midigta ayaa lagu cadayanaya ayay yidhaahdeen oo waxay cuskadeen markaysaga inuu cibaado yahay waxa cibaadadaana markaysaga waa shay maxmuud ah laakiin qowlkooda waxaa aada u radiyey ibnu taymiya ayaa majmuuculfataawaha mujalladka koob iyo labaatanaad buu aada ugu radinaya qolada markaysagaa tiri midigtaa lagu cadayanaya bacdi kale culamada ka mid waxay yidhahdeen maadaama khusuuskeeda xadiis caadi aanu ku soo aroorin alamru fiihi waasic waana sida markaysaga cabdurazaaq alcafiifi raxmat ullahi calayhi fataawihiisa la yidhaahdo markaysaga fataawa warasaa'ilu ashaykh cabdurazaaq cafiifi waa sida markaysa waxaad markaa ku ku soo aroortay ou leeyahay alamru fiihi waasic haddii midigta lagu cadaydo iyo haddii bidixda lagu cadaydo midnaba markaa shidda kuma sugna marka calaa kulli xaal shaaficiyadana markaysaga in badan oo ka midi waxay qoreen in markaa bidixda in lagu cadayanayo waana sida markaysa waxaad markaa ibnu taymiya uu aada ugu nuxnuxsanayo majmuuc fataawaha oo aada ugu bastinayo marka sidaas aawadeed yacni waxa fiican bidixda in lagu cadaydo ayaa fiican adigoo qofku markaa haddii aanu bidixdii yani dhibaatadii iskaga suulin karaynin oo xoogaa markaysaga arrinka noocaasi inaanu markaysaga saani ugu cadayan karaynin yani inta uu markaa si fiican u baranayo waa samayn karaa markaysaga midigtii inuu kusii isticmaalo laakiin waxa weye bidixdiina waa inuu carbiyo si uu markaysaga waxaan markaa ugu cadaydo si uu ugu cadaydo waa inuu markaysaga bidixda lafteedana waa inuu carbiyo waxaa kaloo a xadiidka waxyaalaha lagala baxaya ka mid ah in shareecadu yusri inay tahay oo umuurahoo dhan inoo fudaydiso oo almashaqatu tajlibu taysiir waayo in markaa la waajibiyo cadayga waxa uu rasuulku sala allahu alayh wasalam inooga daayey yacni dhibaato inay inooga timaado baqasho u ka baqanayo oo intaynu markaa samayn kari weyno aynu ku dambowno waxaa kale oo ku sugan oo lagala baxaya qaacidada la yidhaha darcu lmafaasid muqadam calaa jalbi almasaalix dhibaato in la daafaco waa laga horumarinayaa maslaxa in la soo jiido oo hadday noqoto dhib in la daafaco iyo hadday noqoto maslaxa in lasoo jiido labadaasi hadday iska hor yimaadaan yacni waxaa markaa la samaynaya dhibaatada la daafacay waatay dadku yidhaahdaan mahmaahda yacni shar u toogahay khayr waxba kuma yeeleen bimacnaa wixii dhibaato ah oo shar ah taasuun ka dadaal si aanad u samaynin yani taasun markaa ka dadaal waxyaalaha kale ee markaa laga qaadanayo waxaa ka mid ah qaacida usuuliya qaacidadaasi waxay tahay ana alamra yaqtadi lwujuub amarku inuu waajibnimo keensado sida looga qaadanayaana waxay tahay nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamayaa inuu amri lahaa cadayga hadduu amri lahaana faral buu noqon lahaa faral ayuu noqon lahaa ka lagu dhibaatoon lahaana waa amru iijaabka amaa amru istixbaabka hadda markaysaga inuu sunno inoo yahay waa baaqi sunno inuu inoo yahay waa baaqi marka amarku haddii la itlaaqo oo wax ka sarfiya waajibnimada aan lahaynin waajibnimo in lagu xambaarayo qaacidada usuuligaana waa lagala baxaa adilo kaloo badanna qaacidada waa laga daliishadaa waxa kale oo soo jirta riwaayo kale oo soo aroorta oo tilmaamaysa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la faradtu calayhim istiwaaka maca kulli wuduu oo lafdiga fardi markaysagaa riwaayo ku soo aroortay culamada qaarkoodna taxsiiliyeen baa jirta marka amrigii macnihiisii ayuunbay sii caddaynay waxaa kale oo markaa ku sugan in cibaadada qofku markuu samaynayo inuu waxyaalaha markaysaga waxaa dadku ay dhibsanayaan iyo malaa'igtuba inuu ka taxadiro oo uu markaa is-udgooneeyo oo iswanaajiyo sidaas aawadeed buu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi ninkii toon iyo basal cunaa yaanu u soo dhowaanin masaajidka yaga fa ina almalaa'ikata tata'adaa mima yata'adaa minhu banuu aadam maxaa yeelay malaa'igtu waxay ku dhibaatoonaysaa waxa bini aadamku ku dhibaatoonayo malaa'igtuna waa dhisanaysa marka basashii iyo toontii hadday marka afkii raayaxa ka keenayaan xaalka noocaas oo kale ah waa in marka waxa weeye aanu ku iman laakiin raayixada waa in iska soo suuliya waana bannaan tahay marka basash iyo toontu in la cuno waa bannaan tahay waxyaalaha raayixadooda suuliyana waxaa ka mid a inuu malabka bado ayay markaa culammadu yani markaa sheegeen oo hadduu markuu cuno dabadeed malabka daba ka bado yani markaa raayixadii yani marka waa baaba-is hadduu yaraysto aanu marka aada u isticmaalin laakiin uu waqtiyada qaarkood wax ka yaro cuno waxay markaa noqonaysaa inaanu raayixo badan yeelan laakiin waqtiyada salaadii soo dhowdahay waa inaanu marka isagaa soo cunin laakiin habeenkii oo kale hadduu iska cuno yani shidda markaysaga waxaa kuma sugna oo dabeedna markaysaga habeenka hurdada yaa kaga baabaaysa marka calaa kulli xaal cadaygu marka aad iyo aad buu muhim u yahay boqol xadiis in ku dhow baana kusoo aroortay yani cadayga axaadiista kusoo aroortay aad bay u badan tahay sidaas aawadeed waa in aad iyo aad loogu dadaalo ayay markaa yani muhim weeyaan xadiiska saddex iyo soddonaad wa can xumraana ana cusmaana radia allahu canhu dacaa biwaduu xumraan waxaa laga wariyey in cusmaan ibnu cafaan weyse markaa uu dalbay waduu waa waxa lagu weysaysto biyaha lagu weysaystana waduu baa la yidhahdaa bifatxi lwaaw wuduuna waa ficilka weysada ah weysaysiga weeye midna waa weysaysiga oo waa wuduu wowgu markuu godan yahay midna waa waduu oo waa wixii lagu weysaysanayo biwaduu'in biyo lagu weysaysto ayuu dalbay ou yidhi ii keena fakasala waa maydhay kafayhi labadiisi kaf bimacnaa labadiisa gacmood inta ugu horraysa ayuu maydhay halaasa maraatin saddex goor buu maydhay uma madmada dabeedna waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday weliba sandaarsiga waxa way biyaha sare in markaa sanka loogu eryo ayaa la yidhahdaa istinshaaqu waa in biyaha sare loo jiido wastansara biyihii waa iska soo daadiyey oo waa fiifsaday istinsaarkuna waa inuu biyihii sanka ka soo saaro oo fiif yidhaahdo xoog uga soo saara istinshaaquna waa inuu sare biyaha u nuugo uma qasala dabeedna waa maydhay wajha wejigiisa halaasa maraatin saddex goor buu maydhay uma qasala dabeedna waa maydhay alyumna alyad alyumna gacanta midig buu maydhay ila almirfaqi yacni suxulka laga gaadho mirfaq iyo marfiq in miimka la hoos dhigo fa'da la kor dhigo iyo in sidaa cagsigeeda la akriyo oo miimka la kor dhigo oo fa'da la hoos dhigo waa luqataan siduu imaamu nawowiba sheegay laakiin waxaa fasiixnimo badan in markaa miimka la hoos dhigo oo fa'da la kor dhigo waa sida uu inoo dhigaya sidaasaa fasaaxo badan laakiin labaduba waa bannaan yihiin mirfaq iyo marfiq labaduba waa bannaan yihiin laakiin sida uu kitaabku qorayo ayaa fasaaxo badan sidaana imaamu nawowi baa ku sheegay majmuuca sharxulmuhadabka ila almirfaqi laga gaadho suxulka laga gaadho halkaa waxa weeye cududda iyo yacni dhudhunku ay iska galaan yacni laga gaadho ayuu maydhay halaasa maraatin saddex goor uma alyusraa dabeedna wuxuu maydhay gacanta bidix buu maydhay misla daalika sidaasoo kale u maydhay oo saddex goor buu maydhay uma masaxa dabeedna waa masaxay bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay uma qasala dabeedna waa maydhay rijlahu adinkiisa alyumnaa midigna waa maydhay ila alkacbayni laga gaadho yacni labada canqow laga gaadho halaasa maraatin saddex goor buu maydhay uma alyusraa dabeedna wuxuu maydhay yacni markaa alrijla alyusraa adinka bidix buu maydhay misla daalika sidaasoo kale oo saddex goor buu maydhay uma qaala dabeedna wuxuu yidhi cusmaan ibnu cafaan ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama tawada'a naxwa wuduu'i haada waxaan arkay buu yihi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam oo weysaystay weysadaydaa mid la mid ah isagoo sidaa u weysaystay baan arkay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labada kitaab ee saxiixa ah kusoo wariyey xadiiskani waa xadiis saxiixa oo saxiixaynka iyo kayrkoodba waa ku sugan yahay waxaanu tilmaamayaa qaabka weysada oo nebigu sala allahu alayhi wasalam u weysaystay oo saxaabada u tusay ayuu inoo tilmaamaya waxaana markaa sidaa ku sugan inuu saddex saddex goor weysadiisaas inay ahayd laakiin lama tilmaamin uma masaxa bira'sihi ma caddaynin inta goore uu masaxay laakiin riwaayaadka qaarkood oo saxiixa kusoo arooray uma masaxa bira'sihi maratan madaxiisa ayuu mar masaxay madaxiisa ayuu mar masaxay xadiiska waxaa markaa laga qaadanayaa kayfiyada loo weysaysanayaa maadaama ay cibaado tahay inay habboon tahay sidii nabiga sala allahu alayhi wasalam u weysaystay in loo weysaysto waayo ilaahay waxau uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana marka qaabkuu rasuulku u weysaystay sala allahu alayh wasalam waa in loo weysaysto oo wax kasta uu sameeyey waa in la sameeyo waxaanu samaynna waa inaan lagu darin weysadii waxaanu nebigu samaynin sala allahu alayhi wasalam waa inaan weysadii lagu darin umuurahan marka uu xadiisku inoo sheegayo saddex saddexaynta mooyaane iyo sandaarsiga markaa biyaha sare loo jiidayo misena waxa weeye aada loo fiifsanayo mooyaane iyo saddex gacmaha markaa maydhista la maydhayo labada kaf marka hore la maydhayo intaas mooyaane inta kale markaysaga waa intii qur-aankaba laynoogu sheegay tasliiskana waxa weye axaadiista laga qaato saddexaynta qur-aanka afarta xubnood in la maydho wejiga labada gacmood oo isku xubin oo kale ka dhigan madaxa oo la masaxayo addimada oo markaysaga ilaa canqawyada la maydhayo afartaa xubnood in la maydho saddexna la maydho ta kalena la masaxo madaxa ah waxaa ku soo aroortay aayadda qur-aankaa baynoo sheegtay aayat lmaa'ida axaadiistii markaa waxay ku dartay istinshaaq iyo istinsaar baa ka mida waxyaalay ku dartay mas'aladaas yacni sandaarsigu ma waajib baa mise ma waajib ma aha waxaynu ku arki doonnaa wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman oo isla dersiga ku sugan halkaasaynu kaga hadli doonnaa insha allahu tacala waxa kale oo tambiih ama baraarujin mudan labada gacmood maydhista marka hore bilowga la faraxalanayo waa sunne sunne weeyaan marka dambe maydhista la maydhayo gacmaha oo ilaa ilaa markaas xullada laga gaadho la maydhayana waa waajib dadka qaarkood qaladka ay galaan waxaa ka mid ah markii hore faraxalkii intii ay faraxaleen marka dambe ay gacmaha maydhayaan ma maydhaane inta waxa weeye jalaqsatayda ka sarraysa ayuunbay maydhaan taasina waa khalad waayo maydhistii hore waxay ahayd sunne ee hadda inaad gacanta wada maydhaa ilaa faraha ilaa suxullada inaad wada maydhaa waajib weeyaan waajib weeyaan marka inaad sunnihii aad samaysay markii hore kaga kaaftoonto waajibkii oo waajib aad ka tagto ma aha marka waxa weeye faraha iyo baabacada iyo intaba waa inaad maydho ilaa gacantoo dhan waa inaad maydho ilaa suxullada laga gaadhayo suxulka laga gaadhayo wixii suxulka ka soo hooseese hooseeya ilaa cidiyaha laga gaadhayo waa inaad wada maydhaa inaad waxa weeye jaraqsatayda intii ka sarrayso keliya inaad maydho markaad gacmaha maydhayso ma aha ee arrinka noocaasa ha laga baraarugsanaado oo ha layska ilaaliyo waayo waa waajib ilaahayna wuxuu amray markaa gacmaha in la maydho faraha iyo markaysagaa baabacaduna gacmihii bay ka mid yihiin ila almaraafiqi ilaa suxullada laga gaadhayo marka wujuubkaas waxa weeye waa in markaa lala yimaadaa oo markaa lagu dadaala waxaa kale oo xadiisku inoo tilmaamaya saddexaynta saddex saddex goor la maydhaa inay sunno tahay abu xaamid alisfaraayiini ayaa wuxuu ka soo naqliyey bacdi culammada ka mid a ama qowm inay yidhaahdeen saddex goor in la maydhaa waajib weeye xadiiska camr bnu shucayb can abihi can jaddihi buu inoogu iman doonaa mas'aladaasna faman zaada calaa haada faqad asa'a watacaddaa wadalam daahirka xadiiskaasay markaa iska qabsadeen laakiin culammadu waxay dhahen waa qowl daciif ah oo shaad ah saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan waxay ku tageen in waxa weeye saddexaynta saddex goorma la maydhmaydhaa inaynay waajib ahayn oo ay sunno tahay masalada noocaasna khata inay tahay yeshaad yani markaa majmuuca markaa nawowi waa ku tilmaamaya majmuuciisa xadiiskaana markaa daliishadka laga daliishanayo macnahaas waa ka jawaabi doonaa insha allahu tacala waxaa kaloo ku sugan madaxa in hal mar la masaxo ayaa ku sugan waana sida axaadiista badankooda ku soo arooreen oo abu daawuud waxa uu yidhi axaadiista cusmaan ee sixaaxa ahi waxay tilmaamaysaa hal mar madaxa in la masaxo laakiin riwaayaadka qaarkood baa la soo wariyey oo tilmaamaya xadiiska cusmaan ku soo arooray oo tilmaamaya waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam inuu saddex goor masaxay riwaayaadka laakiin culamo fara badan oo muxadisiinta ka midii waxay yidhaahdeen waa shaad nakaara inay ku xukumeen oo waa daciifiyeen xataa imaamulbayhaqi oo madhabta shaaficiye markaa siduu ugu nusreeyo la garanayo marka uu soo arooriyey xadiiska cusmaan dabeedna uu keenay markaa dariiqyada sheegaya inuu saddex goor masaxay ayuu wuxuu odhanayaa ziyaadada marka ay siyaadiyeen saddex goor inuu masaxay yacni la aqbali maayo maadaama culammada xufaadda ahi ay tilmaameen yacni waxa weeye riwaayaadku inay ku sugan yihiin badankoodu sida kale marka waxa weeye lafdiga noocaasi mid laga aqbalayo hebel siyaadinta uu siyaadiyey ma aha ayuu markaa u yidhi marka waxay ku xukumeen calaa kulli xaal nakaara iyo shuduud inkastoo culammada qaarkood ay dooneen inay isu geegeeyaan oo marka ay yacni markaa qaateen sida markaas ibnu khusayma oo saxiixiyey culammada qaarkoodna ay markaysa waxaan markaa ay markaa ku raaceen oo subul salaamkuna uu odhanayo yacni dariiqa markaa uu cusmaan laga soo warinayo laga soo warinayo ee ibnu khusaymata yacni markaa uu tasxiixiyey waxaa loo idaafaynaya dariiq kaleo isaguna markaa sheegaya yacni markaa saddexda markaa tilmaamaya waana sida sheikhulalbani uu maray kitaabkiisa la yidhahda tamaamu lminna fi tacliiq calaa fiqhi sunna laakiin culammada muxadisiinta badankoodu waxay mareen sida kale ayay mareen riwaayaddu hadday shaadda noqotona waxba laguma quweeyo riwaayaddu hadday shaadda noqotona waxba laguma quweeyo ibnu xajar yaday u eg tahay mararka qaarkood inuu u iilanayo inuu isku quweynayo ayaa haddana fatxiga waxa uu ku tilmaamayaa hadal kale oo tilmaamaya inaan markaysaga wax takriir la yidhahda inayna jirin in lagu xambaarayo oo ay odhana uu odhanayo haddiiba laga soo qaado inuu markaa dhowr goor inuu masaxay ibnu xajarna waa shaaficiyulmadhab madhabtuna waxay qabtaa saddex goor in la masaxo madaxa haddana waxa weeye maadaama daliilkeedu aanu qawi ahayn wuu khilaafayaa ibnu xajar oo wuxuu odhanayaa waxa uu odhanayaa riwaayaadku hadday sugnaadaan ba waxaa lagu xambaarayaa in waxa weeye looga jeeday yacni markaa kaamilyeel madaxa lagu kaamil yeelayo o la wada gaadhsiinayay ee masxaad mustaqil ah oo kala madax bannaan loogama jeedin oo markii hore waxa weeye inuu madaxa in masaxay oo markaa intii kale markaa uu ka tegey oo markii dambena intii kale uu ku kaamil yeelayey oo madaxa inuu wada gaadhsiiye uga jeeday sidaasaabaa lagu xambaarayaa buu ihi hadday sugnaato xaafid ibnu xajar alcasqalaani marka sidaas aawoodee qalbigu ku xasili maayo riwaayaadka markaysagaa ziyaadinaya walow culamada qaarkood haba quweeyaanbe marka madaxa sida fiican ee axaadiista badankooda ku soo aroortay waa in hal mar la masaxo weeye kayfiyada loo masaxayo iyo qaabka loo masaxayana axaadiista dambe inoo sheegi doonta waxaa kaloo xadiiska ku sugan in waysada cid in loo dirtaa inaan wax dhibaataiyo ku sugnay oo waayo cusmaan ibnu cafaan waxa uu ihi dacaa biwadu yani waxa uu tilmaamay marka waxa weeye xumraan inuu wayse dalbay sidaas yada ayuu markaa tilmaamay sidaas yada ah ayuu markaa tilmaamay marka taasna wax dhibaatii yani markaa kuma sugna wa can caliyin xadiidka afar iyo soddonaad wastanshaqa waxa weeye biyihiibuu sare u nuugay wastansarana biyihiibuu fiifsaday oo sankii markaysaga waxaa ka soo fiifsaday oo kasoo daayey sidaa weeyaan qiraayada kale waa iska waadix sidaas aaweed waxba kuma celinayno wa can caliyin cali bn abi aalib waxaa laga soo wariyey xadiiska afar iyo soddonaad radia allahu canhu fii sifati wuduu'i nabiyi sala allahu alayh wasalama sifadii weysada nebiga sala allahu alayh wasalam markuu sheegaayey waxa uu yidhi qaala wamasaxa bira'sihi waaxidatan wamasaxa waa masaxay bira'sihi madaxiisa waaxidatan hal mar buu masaxay akhrajahu abu daawuud abu daawuud baa xadiiska markaas soo saaray nusakha buluuqulmaraamku waa iskhilaafsan yihiin oo qaar baa waxay ziyaadinayaan wa akhrajahu annasaa'iyu waatirmidiyu biisnaadin saxiix bal qaala atirmidiyu innahu asaxu shayin fi lbaab laakiin nuskhada muxaqaqadii ziyaadadaa qori mayso waxaa kaloo xadiidka soo saaray nasaa'i iyo tirmidi waxauu ibnu xajar yidhi sanad saxiixa ayuu ku soo saaray tirmidina waxa uu yidhi waxa uu yahay baabka madaxa in la masaxo waxa lagu soo wariyay waa kii ugu sixada badnaa sidaas yada ah ayuu tirmidina yidhi xadiiska culammada kale ee saxiixisay ama quwaysay waxaa ka mid a ibnu khusayma oo yidhi xadiisku waa saxiix nawowi oo isaguna yidhi xadiisku waa saxiix ibnu xibbaan oo isaguna yidhi xadiisku waa saxiix ibnu xajar alcasqalaani oo talkhiiska isaguna ku yidhi xadiisku waa saxiix waxaaba dhici karta ziyaadada in laga shakiyo marka talkhiiskana waxa uu ku sheegay inuu xadiisku saxiix yahay baqawi oo isaguna sharxi sunnaha ku yidhi xadiisku waa xasan sheikhulalbani oo isaguna yidhi xadiisku waa saxiix waxaanu xadiisku leeyahay lix dariiq buu leeyahay oo lagaga warinayo cali bna abi aalib yacni sifada weysada nebiga sala allahu alayhi wasalam lix dariiq bay ku soo aroortay oo lagu soo wariyey marka waxa weeye saxa min turuq dariiqyo markaysa waxa dhowra ayuu xadiis ku asaxay xadiiskani wuu dheeraa laakiin wuxuu ka soo gaar yeeloo kala soo baxay mawdicu shaahid oo ah nebigu sala allahu alayh wasalam inuu hal mar madaxa masaxay yacni markaa taas buu la soo baxay marka madaxa masaxadda la masaxayo sunnada la hubaa waxa weeye waa hal mar in la masaxo amaa ziyaadadu waa mashkuukatu fiiha waa mid laga shakisan yahay sidaas aawadeed ziyaada waa in la iska dhaafo hal mar keliya in la masaxo ayaa marka isaga fiican haddii laakiin ay sugnaan lahayd in waxa weeye mararka qaarkood nebigu sala allahu alayh wasalam mar mar wax ka badan inuu masaxay waxay noqonaysaa lagu kulminaya axwaasha qaarkoodna inuu marka waxa weye badanka axwaashana inuu mar masixi jiray mar mar uu ka siyaadiyeyna inay jirto saasaa lagu xambaari lahaa waa hadduu qalbigu ku xasilo inuu waxa weeye ay sugan tahay ma aha markaysaga in marti markii laga tegayo laakiin haddii qalbigaagu ku xasilo aad tidhaahdo allele waa sugan tahay in waxa weeye mar wax ka badan uu masaxay waxay noqonaysaa axwaasha badankoodana inaad mar masaxdo mararka qaarkoodna inaad ka ziyaadiso oo aad saddex goor masaxdo xadiidka shan iyo soddonaad wa can cabdillaahi bni zayd bni caasim saxaabigaa waxaa laga soo wariyey radia allaahu canhu ilaahay raalliha ka noqday fii sifati alwuduu sifadii weysaysiga nebiga sala allahu alayh wasalam sifadeedii inuu ka yidhi qaala waxa uu yidhi saxaabigaasi wamasaxa sala allahu alayhi wasalama bira'sihi wamasaxa waa masaxay sala allahu calayhi wasalama rasuulku ilaahay ha u naxariisto ha nabadgeliye ee bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay fa aqbala biyadayhi fa aqbala waa markaysagaa la qaabilay biyadayhi labadiisa gacmood ayuu la soo qaabilay waa adbara waana la dubur jeediyey oo bimacnaa xagga dambena markaysagaa waa u waday sidaa waa loo fasiray oo in la yidhaahdo aqbala marka waxa weeye xagga dambuu kaga soo bilaabo horu u soo waday haddana dib buu usii wadaayoo meeshuu ka soo bilaabayy buu ku celiyey sidaa xanafiyadoo kale ayaa u fasirtay shaaficiyadu waxay u fasireen sidaa cagsigeeda faaqbala biyadayhi ay bada'a yani bilqubul waxa uu kaga bilaabay xaggan hore ayuu kaga bilaabay dabeedna dib buu u waday markuu gaadhsiiyey xagga dambe ayuu haddana soo celiyey oo uu markaa ku soo celiyey foodda ku soo celiyey markii horena fooddu ka bilaabay marka riwaayada ijmaal baa ku sugan qaacida usuuliyana ku tacalluqdo qaacidadu waxay tahay haddii waxa weeye ficil la sheego oo biictibaari lmuntaha baa magacowgu yahay mise biictibaari ilmabda ma xagga bilowga ayaa markaysaga lagaga magacaabaa mise xagga dhammaadka oo ficilka ma in la dhammeeyey baa magacu ugu dhacaya mise wuxuu ugu dhacayaa magacu bilowga la bilaabay iyo shuruuca la gudagalay culamada yidhi markaysaga waxa uu kaga bilaabaya markaysaga fooda oo aqbala saasaa markaysaga loogu magacaabay waxay leeyihin biictibaari ilmabda ayaa markaysaa waxaad markaa magaca magacu yahay culamada yidhi waxa weeye maya xagga dambe qadaadkuu kaga soo bilaabay waxay ka soo qaadeen markaysa waxaad markaa inuu magacu yahay biictibaari muntaha dhammaadka iyadoo laga eegaayo in magacu markaysaga ugu dhacay ha yeeshee riwaayadu iyadoo mujmal ay tahay waxaa jirta riwaayo kale oo tafsiilisay oo sii fasirtay macnaha markaa riwaayadaas waana inoo qoray markaysa waxa markaa sheekh muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan bada'a bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaah bada'a waa ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa halka ugu soo horraysa oo foodda ah ayuu kaga bilaabay xataa dahaba bihimaa ilaa uu labadii gacmood geeyey ilaa qafaahu qadaadkiisa laga gaadho qadaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam fooduu kaga bilaabay dabeedna markaysaga waxuu gaadhsiiyey qadaadka ayuu masaxaaddii gaadhsiiyey suma raddahumaa dabeedna waa soo celiyay labadii gacmood ila almakaani aladii bada'a minhu meeshii uu ka bilaabay oo foodda ah buu ku soo celiyey riwaayadaasna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim markaa waa riwaaya saxiixa oo waxa weeye iyaduna markaa waa muttafaqatun calayha waa mid la isku waafaqsan yaho bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa sida ama qaabka loo masaxayo madaxa inuu yahay madaxa oo dhan in la wada gaadhsiiyo masaxaadda waa ko waa marka labaadee wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye lagaga bilaabo foodda masaxaadda in laga bilaabo ilaa qadaadka laga gaadhsiiyo xagga qadaadka loo wadayo qadaadka marka la gaadhsiiyana la soo celinayo haddana foodda la keenayo halkaana masalaha ku tacalluqda masalada ku tacalluqdaa waxa weeye madaxa in la wada masaxaa ma waajibba mise waa sunne ee qayb ka midun in la masaxay ku filan tahay ahlulcilmigu waa isku khilaafsan yihiin mas'aladaas culamada shaaficiyadu waxay qabaan in waxa weeye wax yaroo ka mida madaxu in la masaxaa in waajibku yahay in la wada masaxaa inaynay waajib ahayn waxay markaa tasriixiyeen oo qaarkood sheegeen saddex tin oo madaxa ka mid a hadduu masaxo saddex tin in masaxaaddii xasishay wixii intaa ka badani waxay yidhaahdeen waa sunne ayay markaa yidhaahdeen bacdi shaaficiyada ka mid ah sidaasii tansiisiyey qolada xanafiyada la yidhahdaa waxay yidhaahdeen madaxa in la wada masaxaa waajib ma aha ha yeeshee siday shaaficiyadu sheeganayso ah markaa wax yar waxa ugu yar ee magaca masaxaadi ku dhacayso oo saddex tina xataa marka waxa weeye inay markaa ku rumoobayso masaxaadii oo waajibkii ku dhacayo sax ma aha bay yidhahdeen xanafiyadu ee waxay yidhahdeen madaxa marka afar rubuc loo qaybiyo rubuc waa in la masaxaa rubuc waa in la masaxaa bay yidhahdeen wax rubuc ka yar in la masaxaa ma banaana masaladaana sida shaaficiyada la garay oo iyagu waxay yidhahdeen waxa ugu yar ee magaca masaxaadi ku dhacayso ayaa marka waxa aanu ku xambaaraynaa waajibnimada sida culamada kalena la garay oo markaa yidhi markaa madaxoo dhan waa in la wada masaxa laakiin waxa weeye mujaradu ra'yi weeye oo wax daliila ma laha rubuca ay markaysaga xadideen ee yidhahdeen rubuc in la masaxa waajiba xanafiyadu culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen oo imaam axmed iyo kayrkiiba ka mid yahay madaxa in la wada masaxa waa waajib maxay qolo waliba cuskatay shaaficiyadu waxay cuskadeen oo ay daliishadeen laba shay waa mida waxay daliishadeen ba'da aayadda ku soo aroortay waa litabciid oo ba'du markaysagaa bacdinimo ayay tilmaamaysaa oo bar bay faa'iidaynaysaa imaamu shaafici baana soo naqliyey ba' tabciid sheegta oo badhnimo sheegta marka macnuhu wuxuu u dhacayaa bacda ru'uusikum sidaas yadaa buu dhacaya waxay labaada cuskadeen axaadiista ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam madaxa markuu masaxayey inuu foodda intuu masaxay cimaamaddii ku kaamil yeelay oo cimaamaddiina uu ku taam yeelay oo waxay yidhaahdeen fooddaa masaxaadda u masaxaan waxaanu ka qaadanaynaa in foodda keliya qofku hadduu masaxo aanu xataa cimaamadna ku kaamil yeelin inay waxa weeye waajibkii ka dhacay oo haddii waxa weeye madaxa in la masaxa ay waajib tahay taamyeelka lagu taam yeelay ee lagu dhammaystiray cimaamadda kaafi may noqoteen oo kumay fillaateen bay yidhaahdeen haddii madaxa in la masaxaa waajib ay tahay labadaa shay ayaa xujadooda ugu weyn culammada markaa odhanaysa madaxoo dhan in la wada masaxo waajib weeye waxay cuskanayaan ficilkii nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu madaxa wada masaxay taa iyadaabay cuskanayaan waxay kaloo yidhaahdeen inuu foodo keliya masaxay nebigu oo aanu cimaamad ku taam yeelin mid soo aroortay ma aha markaa sidaas aawadeed wax daliila ma laha wax daliila ma laha amaa waxa weeye markaa kuma fillaateen cimaamaddu arrinkaa kumay fillaateen in la yidhaahdana waxa weeye de sharcigu haddii ina yidhahdo waa ku fillaanaysaa ilaa cabas nebigu uma sameeyo in yadhaalleele waxa weeye waa ku fillaanaysaa waa macnuhu noqonaysa waxaanay noqonaysaa markaysagaa in loo fudaydiyey oo laynoo fudaydiyey ayay noqonaysaa sida waxa weeye masaxaadda markaysagaa khufaynka yacni maydhistii addimada la maydhaye laynooga fudaydiyey oo layidhi labada khuf inaa masaxdaan baa idin bannaan a sidaasoo kale laynagu yidhi ayaa markaa cimaamadda in la masaxaana ay markaa mashruuc tahay oo lagu taam yeela bal e waxaa soo aroortay riwaayo kale oo inoogu iman doonta yani baabulmasxi cala alkhufayn in sha allahu tacaala oo tilmaamaysa wax foodayadaan la sheegin nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa cimaamadaha iyo khufaynkaba inuu masixi jiray yani sidaas iyadaa kusoo aroortay taasna way awileen shaaficiyadu oo waxay yidhahdeen waxaa lagu awilayaa oo lagu xambaarayaa riwaayada kale ee tilmaamaysa intuu fooda masaxay ayuu dabeedna cimaamadda ku taam yeelay sidaasaa lagu xambaarayaa bay marka isagaa yidhahdeen laakiin culamo badani waxay yidhahdeen maya layskuma xambaarayo waa laba ficil bay yidhaahdeen sidan inuu sameeyey iyo sidan inuu sameeyey labadaba waa lagu xambaaraya saas aawadeed ayaa ibnulqayim aljawsiya uu ku odhanayaa zaadulmacaadka nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka sugnaatay inuu madaxa oo dhan wada masaxay nebigana sala allahu alayh wasalam waa ka sugnaatay inuu fooda intuu masaxay cimaamadda ku taam yeelay nebigana sala allahu alayh wasalam waa ka sugnaatay suurada saddexaad buuri nebiga sala allahu alayh wasalam waa ka sugnaatay inuu cimaamadoo keliya masaxay isagaan timaha waxba ka masixin saddexda qaabba nebiga waa ka asaxeen oo waa ka sugnaadeen ayuu sidaas aawadeed ibnulqayim aljawsiya ku odhanaya waana sida culamo badan ku xambaareen bacdu litabciid inay markaa faa'iidayso war badan baa laga keenay waayo luqawiyiinta qaarkood baa inkiray haddiiba se la yidhaahdo waxa weeye waa faa'iidaysaa lagaba soo qaado calaa sabiil fardi wataqdiir ka dhalan mayso aayadda ilaaba ilaa in tabciid lagu xambaaro waayo yani bacdu macaani kale usoo aroortaa marka waxa weeye macno kalifaya haddaanu jirin oo markaa qariino ah oo markaa cayimaya in sidaa looga jeedaa in lagu xambaaraa ma aha bacduna markaysaga asaalatan ilsaaq bay usoo aroortaa marka ilsaaqii in lagu xambaarona wax u diidayaa ma jiro wax u diidayaa ilsaaqii in lagu xambaarona ma jiro erayga masaxana ficilada kale waa ka duwan tahay marna waxa weeye ba' baa lagu gudbiyaa oo culamada qaar waxaaba yidhahan ba'du waa tacdiir oo waxa weeye tatacaddaa walaa tatacaddaa mar waa gudubtaa oo iskeed bay mafcuulka u gaadhaa masaxa ra'sahu baa la yidhahdaa marna ba' bay ku gudubtaa marka afcaasha la yidhaahdo tatacaddaa walaa tatacaddaa waa afcaasha noocaas oo kalea ayay noqonaysaa baa la yidhahda saas aawadeed min xaysu daliil waxaa raajixa in waxa weeye madaxa in la wada masaxa inay waajib tahay allaahuma ilaa in cimaamadda lagu taam yeelayo siduu rasuulku sala allahu alayh wasalam ugu taam yeelay mooyaane in waxa weeye qayb lagu la masaxo madaxa ka mida yadaan markaa lagu taam yeelaynin cimaamadda yacni waxa weeye sida qawiga ee raajixa ah yacni mashruuc ma aha ee sida waajibkaah waxa weeye madaxa in la wada masaxo yacni qowlkaasaa raajixa wallahu aclam xadiidka lix iyo soddonaad can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma fii sifati lwudu'i qaala uma masaxa sala allahu alayh wasalama bira'sih xadiidka cabdillahi bni camr bni alcaas waa xadiiskii camr bni shucayb can abiihi can jaddi ee waysada nebiga sala allahu alayh wasalam sifadiisa ku saabsanaa qaala wuxuu yihi uma masaxa dabeed waa masaxay nebigu sala allahu alayh wasalam bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay wa adkhala waa geliyey isbacayhi labadii safarood ee asabbaaxatayni yacni marka waxa weeye tasbiixsanaya yacni musabbixatayn iyo sabbaaxatayn mid walba waa la yidhaahdaa yacni marka way tasbixsanayaan waxaa loo yidhi waa lagu tasbiixsadaa maadaama lagu tasbiixsado ayaa waxa weeye la yidhi waxa weeye sabbaaxatayn la yidhi waa min baabi tagliib oo waxa weeye iyadoo axaadiistu ay ku soo aroortay xadiiska abu daawuud iyo kayrkii in midigta lagu tasbiixsado midigta in lagu tasbiixsado iyadoo ay ku soo aroortay waxa labada murdiso loo yidhi sabbaaxatayn loo yidhi waa min baabi tagliib waa la qaalib yeelay oo waxa weeye midkood baa laga qaalib yeelay tii kale oo tii midig baa laga qaalib yeelay tii kale kii udunay labadiisa dhagood buu geliyey ashahaada lafteeda waa lagu ashaatayo ashhadu an laa ilaha illa allahu qofku marka uu leeyahay waa kaftaa markaa murdisada mudig waa ka taagaya wa masaxa waa masaxay biibhaamayhi labadiisa suulna wuxuu ku masaxay daahira udunayhi labadiisa dhagood xaggooda daahirka ee sare ayuu kaga masaxay akhrajahu abu daawuuda wanasaa'iyu baa soo wariyay wa saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiixiyey xadiiskani xadiis dheer buu ahaa markaa saddex saddex goor buu nebigu u weysaystay yacni markaa masaxaadda madaxa mooyaane in alla inta kale saddex saddex goor ayuu weysaystay marka waa xadiiska nihaayadiisa ay ku sugan tahay faman zaada calaa haada faqad asa'a watacaddaa wadalam kii caynkaa ka siyaadiyaa faqad asa'a xumaatuu sameeyey watacaddaa waa xadgudbay wadalama dulmi buu la yimi bimacnaa xadgudub iyo macsi buu la yimi yani waa xadiiska ay ku sugan tahay xadiidka culamada kale ee quwaysay waxaa ka mid a culamo fara badan baa xadiidka quwaysay imaamu nawowi xadiidka waa saxiixiyey ibnulmulaqin waa saxiixiyey ibnu xajar alcasqalaani waxa uu tilmaamay duruq saxiixa ah in lagaga soo wariyey camr ibnu shucayb can abihi can jaddih isnaadkiisuna ilaa camr ibnu shucayb can abihi can jaddih iyo laga gaarayo saxiix weeye marka cidda nuskhada uu soo wariyey camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi cidda xujaysanaysae agtiisa saxiix ay ka tahay xadiidkan agtiisa wuxuu ka noqonayaa saxiix hadalka hadal la mida waxa yidhi ibnu daqiiq alciidi ibnu mulaqinna waxa uu yidhi culammada badankoodu waxay ku sugan yihiin nuskhada camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi in markaa la xujaysanayo o la dariishanayo sida uu markaa ibnu salaxba sheegay ibnulqayim aljawsiya waxa uu yidhi a'immada afartu waxay markaa way xujaysteen yacni camr ibnu shucayb can abihi can jaddih marka culamada badankoodu haalibkooda calaa kulli xaal waxay ku tageen waxa uu soo wariya haddaynay cillo kale lahayn camr ibnu shucayb can abihi can jaddihi inay markaysa yani qawi tahay oo culamada qaarna waa saxiixiyeen qaarna waa taxsiiniyeen sida mashhuurkiina waa in la taxsiiniyo oo ay markaa xasano tahay inkastuu yani marka axmed maxamed shaakir tacliiqaadka uu ku leeyahay alfiyada suyuudi uu ku daray yani markaa silsilooyinka la yidhaahdo asaxulasaniidka isaga waxaaba ugu jirta camr ibnu shucayb can abihi can jaddi muxadidka la yidhaahdo maxamed shaakir isagu waxa uu yidhi ariiqaasi waa asaxulasaniid baabuu ka mid yahay isagu halkaas ayaabuu gaadhsiiyey waa midda kale haddiiba laga soo qaado calaa sabiil fardi wataqdiir in culamada qaarkood maadaama aynay daliishanin inuu dacfi ku sugan yahay waxaa la leeyahay xadiidkan waxa u sugan duruq iyo shawaahid u markhaati kacaysa yani intan uu shiikhu soo daliishaday oo uu keenay shawaahiddaana waxaa ka mid a xadiidka markaa miqdaam ibnu macdi karib oo waxa weeye taxsiiniyey imaamu nawowi yani kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka khulaasadana uu ku tasxiixiyey ibnu xajar alcasqalaanina sanadkeeda uu taxsiiniyey talkhiiska uu ku taxsiiniyey ibnu mulaqinna khulaasadiisa khulaasatu lbadri lmuniir uu ku taxsiiniyey dariiqa markaa culamadaasi tasxiixiyeen ama taxsiiniyeen shaahid bay u tahay waxaa kaloo u shaahida xadiidka markaa rubayic yani markaa ayaa u shaahida oo u markaa imaamu tirmidi uu tasxiixiyey imaamu nawowina sanadkiisa uu taxsiiniyey waxaa kaloo shaahid u ah xadiidka ibnu cabbaas oo imaamu tirmidi taxiixiyey waxaa kaloo markaysaa markaa tasxiixiyey xadiidka markaa ibnu cabbaas ibnu daqiiq alciid iyo ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma iyo ibnu mandah duruqda caynkaasoo culamadaasi quwaysay oo ay saxiixiyeen ayaa weliba shaahid u ah oo xadiidkan markaa u markhaati kacay macnaha uu xadiisku sheegaya haddaynu usoo noqono waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam labada dhegoodna inuu masaxay wuxuu tilmaamayaa qaabka u masaxayna inay tahay labada dhegood wuxuu geliyey labada farood ee murdisada ah ama faadumo la yidhaahdo labadaa farood markuu geliyey ayaa suulkana wuxuu ku qabtay halka markaysa waxaa dhegta ee ugu hoosaysa ee xagga marka waxa weye halka yare soo laalaaduu ku qabtay dabeedna xagga sare uu ka raaciyey sidaasuu u soo mariyey marka waxa weeye suulkana wuxuu ku masaxay xagga sare labada suul labada faroodna wuxuu ku masaxay ee murdisada ah yacni gudahooda ayuu markaa ku masaxay labada dhegood gudahooda marka qaabkaas ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam u sameeyey masaxaadda uu dhegaha marka isagaa masaxayo marka taasna calaa kulli xaal waxay ku tilmaamaysaa qaabka in loo masaxo inay markaas amaa ma biyo cusub baa loo qaadanaya mise biyihii ka soo haray madaxa qoyaankii ka soo haray baa lagu masaxayaa taasna waxaa inoogu iman doonaa xadiidka waxa weeye laba iyo afartanaad ayuu inoogu iman doonaa insha allahu tacaala marka waxa weeye dhegaha masaxaaddooda culamada badankoodu waxay yidhahdaan waa sunni ayay markaa yidhahdaan culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen aludunaani min alra'si labada dhegood waxay ka mid yihiin markaysaga madaxa maadaama labada dhegood ay madaxa ka mid yihiin madaxana la yidhi masaxa nebiguna sala allahu alayh wasalam u masaxay inuu ka tegey labada dhegoodoo mar uu ka tegay aan la soo naqlin mar inuu ka tegeyna aan la soo naqlin waxay noqonaysaa inay waajib tahay labada dhegood in la masaxo ayay markaa noqonaysaa sidaas iyada abay markaa culamada qaarkoodna yidhaahdeen sidaana waa daliishaday xadiiska toddoba iyo soddonaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه إذا استيقظ هدو بلارغه أحدكم مركا مسكين من منامه هرددي سوك بلارغه فليستنصر حسن دارسد وصنك مركا وحوية فيف هاي لهدو istinsaar mar haddaan istinshaaq la sheegin istinshaaqina waa gudagelaya oo waxay noqonayaan istinshaaq iyo istinsaarku yani waxa weeye ida ijtamacataa iftaraqataa wa ida iftaraqataa ijtamacataa haddii labadoodaba la sheegana kala laba macnay noqonayaan oo midna biyihii sare loo nugayo midna markaa biyihii layska soo fiigsiinayo oo layska soo saarayo ayay noqonaysa haddii waxa weeye labada midkood la sheegana kii kalena waa iska soo gudagelaya oo bimacnaa waxa weeye biyihii intuu sandaarsaday oo sankii hore ugu arooriyey ayuu dabeedna markaysagaa biyihii sankii ka soo daadiyey macnahaas buu markaa noqonaya falyastansi ha sandaarsado alaaan saddex goor fa ina shayطaana maxaa yeelay shayطaanku yabiitu waxa uu ku baryaa oo uu habeenkii ku nagaadaa calaa khayshuumihi bacraarkiisuu ku nagaadaa bimacnaa waxa weeye sankiisa gudihiisa ayuu ku nagaanaya bacraarku waa sanka halka sare muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan wa canhu xadiidka abu hurayra waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ina amray hadduu markaa qofku markaa wax hurdadiisa uu ka baraarugo iyadan habeenba lagu qaydin inuu sandaarsado inay tahay riwaayo kale laakiin soo aroortay oo tilmaamaysa hurdadiisa habeenkii yani tilmaamaysa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa yani waxa weeye mutlaqa iyo muqayadka waa la ysku xambaarayaa bay yidhahdeen oo waxay noqonaysaa goorta markaa sandaarsigaasi uu noqonayo mid waxa weeye lagama maarmaana waa hurdada habeenkii markaa weeyaan bay yidhahdeen laakiin sida raajixa waxa weeye waa inay ilaaqeeda tahay ilaaqeeda inay tahay wey waa mida sandaarsigu sidiisa ayuu markaa u yahay waysada mid uga mid a oo amarna ku soo arooray nebiguna sala allahu alayh wasalam waa laazimay oo inuu ka tegay lagama soo naqlin sidaas aawoodee raajixu waxa uu yahay yani sidaynu sheegi doonno inuu waajib yahay ayaa raajix ah waa midda kale yani min manaamihi maadaama riwaayadan la yidhi riwaayada kalena la yidhi markaysaga min nawmihi fi leyli ama bileyli habeenka markaysaga gudihiisii hurdadiisii marka uu seexday yani hadduu ka baraarugo yani wax taqyiida markaysaga ma tilmaamayso oo mafhuum ma laha oo waxayna mafhuum u lahayn yani hurdada waxa haalib u ah habeenkii qaacidaduna waxay tahay siday culammadu sheegaan shaygu hadduu u soo arooro isagoo haalibkii waafaqsan oo calaa xasabi alghaalib uu ku yimaado mafhuum lagama qaato sida culammadu tansiisiyeen culamaa lusuul wadacida saakitu canhu khaafa aw jahila lxukma aw inutqun jalab lisu'li aw jaryin cala aladii qalab aw imtinaanin aw wifaaqi alwaaqici waljahlu wta'kiidu cinda asaamici waxa uu tilmaamayaa saaxibu lmaraaqi axwaasha yani marka aynay mafhuum yeelanaynin alfaada ama erayadu marka waxa weeye waxaa ka mid a isagoo waaqica waafaqsan ama haalibkii ku soo arooray waxay ka mid tahay mafhuum inaan laga qaadanayn marka hurdadii maadaama haalib ay u tahay yani habeenku uu haalib u yahay yani markaa naskaa lagama qaadanayo wax mafhuuma oo la odhan maayo ta maalinta iyadu waa ka duwan tahay la odhan maayo marka hurdo oo dhan sidaas iyada ah ayay markaa tahay in laga sandaarsadaa inay sii mu'akad tahay oo ay sii adag tahay waxaa kaloo uu xadiisku inoo tilmaamay shaydaanku inuu markaa sankiisa ku baryo arrinkaa uu nebigu inoo sheegayna sala allahu alayh wasalam waa in sidiisa loo rumeeyo weeye waayo nebigu waxa uu inoo sheegay shaydaanku markaysagaa qofka bini aadamkaa inuu xataa markaa dhiiggiisa dhex galo aawade waa mustaxiil iyo wax la mida la odhan maayo marka halkaas ayuu waxa weeye habeenku ku barya marka waxa weeye waa in markaa biyihii xoog sanka loogu eriyaa xoog marka sanka loogu eriyana aad waa in loo fiibsadaa gacanta lagu fiibsanayaana waa bidixa gacanta lagu fiibsanayaana yani markaa bidixda weeye marka taas bay markaa inoo tilmaamay wa canhu waxaa laga soo wariyay abu hurayra ida stayqada axadukum min nawmihi hadduu ka baraarugo markaa midkiin min nawmihi hurdadiisa falaa yaqmis yani markaa ayaanu gelin cafwan halkaa waan ku khata'ay yani waxa weeye min nawmihi bileyli tay ku soo aroortay waa xadiidkan dambe lakiin xadiidka hore maaha waa xadiidka markaysaga waxa markaa dambe weeyaan ee tilmaamaya waxa weeye markaa weelka inaan biyaha faraha la gelin ee markaa waxa weeye gacmaha la sii maydho saasaan filaya inay ahayd ida istayqada axadukum hadduu axadkiin baraarugo min nawmihi hurdadiisa uu ka baraarugo waa hurdo dhan ama habeen ha haato ama maalin ha haato marka raajixuna waxay tahay inayna farqi kale lahayn sidaynu soo sheegnay qaacidadii aanu soo sheegnay ku dareeri falaa yaqmis yaanu quusin yadahu gacantiisa fil inaa'i weelka gudihiisa yaanu quusin xataa yaksilahaa ilaa uu ka maydhayo alaaan saddex goor fa innahu laa yadri sababtu maxay tahay garan maayo ayna baatat yaduh halkeebay gacantiisu ku nagaatay ama xalay ku bariday muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan wa hada lafdu muslim kaasina waxa uu yahay lafdiga markaa muslim weeye oo muslim saxiixiisa kusoo wariyey waxaa jirta ziyaada ibnu khusayme iyo kayrkii soo wariyeen oo ku daraysa lafdiga minhu fainahu laa yadri ayna baatat yaduhu minhu marka ziyaadadaasi hadday asaxdo waxay caddaynaysaa macnaha looga jeedaa inay markaa tahay xag shaytaan in looga baqanayo inaynay ahayn ee ay tahay jasadkiisa markaa mawaadicda ay ka taabanayso inaan markaa la ogeyn ziyaadada ibnu khusayme iyo kayrkii baa soo wariyey waxaanu markuu saxiixiisa ku soo wariyey u yihi waa khabar hariib oo haraaba ayuu ku tilmaamay wakadalik ibnu mandax xaafidka la yidhahda isaguna waxau ihi walaa uraaha maxfuudatan u malayn maayo ziyaadadaasi minhu ahi inay maxfuudo tahay wuxuu u baabaysanayaa waxa weeye ibnu khusayma muraadka looga jeeda hadalka uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam fainaka laa tadri ayna baatat yaduhu min jasadihi macnaha in looga jeedo u baabaysanaya laakiin riwaayadu lafdiga kusoo aroortay waa minhu ibnu manda xaafidka la yidhahdana waxau odhanaya walaa uraaha maxfuudatan u malayn maayo inay maxfuudo tahay inay ziyaadadaas inay shaado tahay baan u filaya wakadalik abu xaatim isaguna waxau yihi waa wahmi ziyaadadaasi waa ismoodsiin buu yidhi ha yeeshee sheekhu lalbani tacliiqa uu ku leeyahay ama bicibaara asax takhriijka uu ku leeyahay kitaabka markaa saxiixuljaamica isagu waa ku saxiixinaya marka calaa kulli xaal ziyaadadaasi hadday asaxdo inkastoo aimo waaweyne ku xukumeen inay wahmi tahay oo abuxaatim ka mid yahay waxa ay tilmaamaysaa in macnaha looga jeeda ay tahay xagga jasadkiisa meesha ay ka taabanayso ma oga xadiidkana wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye biyaha in faraha la geliyo inaanay ahayn marka hurdada laga tooso raajixuna waxay tahay yacni ama hurdo maalinimeed ha ahaato ama hurdo habeen ha ahaato ee inaan waxa weeye biyihii faraha la iska gelino marka hore la faraxasho yacni markaa in saddex goor la faraxasho sidaas yadaa wey talow cillada sidaa loo yidhi waa maxay cillada sidaa loo yidhi waxa weeye waa ixtiyaad waxaana dhici kartaa inuu wax najaasa iyo wax la mida ku taabtay baa suurtoobi karta oo qofku markuu hurdo isma oga waxaaba dhici karta duburtiisa inuu faraha geliyaa suuroobi karta marka maadaama ay sidaas dhici karto waa inuu waxa weeye iska maydhaa farihiisa intaanu markaa biyaha faraha gelin waa inuu marka iska maydhaa marka ixtiyaadku cibaadaadka inuu ku fiican yahay baa laga qaadanaya marka jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen cillada looga jeedaa waa najaaso in laga ixtiyaadayo laga taxadiray ta kale xadiidka cilla ku sugan cilladu waa maxay fa inahu laa yadri ayna baatat yaduh ma garanayo gacantiisu halkay ku bariday ama xalay joogtay cilladaasi waa cilla caama waayo hurdada maalintii lafteeda ma oga gacantiisu meelay martay cilladu hadday caam tahayna xukunkuna caam buu noqonaya waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha laakinaha laa tahrimu yacni cilladu hadday caamo tahay xukumku caam buu noqonaya hadday khaaso tahayna cilladu xukumku khaas buu noqonaya marka sidaas aawoodee cilladu waa caamo waxay caam ku tahay hurdadii maalintii iyo hurdadii habeenkii intaba caam bay ku tahay marka xukumkuna caam buu noqonaya marka mafhuum ma laha riwaayada ku soo aroortay min nawmihi billayli mafhuum ma laha ee maalin iyo habeenba caam bay ku tahay shaekhulislaam ibnu taymiya isagu waxa uu ku cileeyey cillo ka duwan cillada ay ku cileeyeen jamaahiirtu oo isagu waxa uu ku cileeyey waxa loo yidhi fa inahu laa yadri ayna baatat yaduh waxa weeye shaydaanku taabashada uu taabanayo ow xalay hadduu doono ku ciyaarayo gacmahaas ila waata la yidhi markaysagaa fa ina shayطaana yabiitu calaa khayshuumih ayaa markaa laleeyahay shaydaankii ka maydha isagu sidaasuu ku cileeyey laakiin jamaahiirta culammadu sida kaley ku cileeyeen oo waxay yidhaahdeen ixtiyaad iyo wax la mid ah ayaa looga jeedaa baa la yidhi wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk